maalinta caalamiga ah ee ka hortagga tubaakada oo la xuso kow iyo soddonka bisha mey waa maalin ay soo agaasintay ururka caafimaadka adduunka ee w h o si loola dagaalamo halista tubaakadu ku hayso nolosha aadanaha maalinta waxay si gaar ah diiradda u saaraysaa wacyigelinta bulshada si ay uga fogaadaan isticmaalka tubaakada loogana hortaga dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhashay isticmaalkeeda maalinta caalamiga ah ee ka hortagga tubaakada waxaa la aasaasay sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii iyadoo w h o ujeeddadeedu ay ahayd in la xoojiyo dadaalada lagula dagaalamayo cudurrada ay sababto tubaakada sida kansarka xanuunada wadnaha iyo neefqabatiinka oo bulshada dhibaato weyn ku hayo waana ujeeddada maalinkan loo aasaasay sidoo kale waxaa loo aasaasay maalinkan in la wacyigeliyo dadweynaha caalamka loo sheego halista tubaakada la dhiirigeliyo ka tegista tubaakada iyo sidoo kale in la taageero siyaasadaha xakameynaya tubaakada soomaaliya inkastoo aysan jirin tirikoob saxa haddana isticmaalka tubaakada ayaa sii kordhaya gaar ahaan dhalinyarada iyo sidoo kale dadka ku nool magaalooyinka waxaa caadi noqotay in la arko sigaar dadku iibinayo waddooyinka iyo sidoo kale meheradaha yaryar halista tubaakadu ku leedahay bulshada soomaaliyeed waxay ka mid tahay khataraha caafimaad ee markaasi sababtoo u ah kansarka cudurrada markaasi sambabada waxayna dhibaato weyn ku haysaa bulshada waxaa sidoo kale ay markaasi dhibaato ku haysaa dhaqaale burburka dad badan ayaa si maalinla ah lacag uga lumiya sigaarka halkii ay markaasi u isticmaali lahaayeen waxyaaba muhiima sida waxbarashada iyo cuntada saamaynta qoyska qof kasta oo caba sigaar waxa uu dhibaato caafimaad uu markaasi ku hayaa qoyska intiisa kale gaar ahaan carruurta iyo haweenka uurka leh tubaakadu waa sababta ugu weyn ee cudurrada neefta kansarka afka iyo dhuunta waxyeello markaasi ku leh ma jirto sigaar ammaan ah oo damaanad qaadaya badqabka caafimaadkaaga maalinka caalamiga ah ee ka hortagga tubaakada waa fursad aan dib ugu eegayno doorkeenna bulsho ahaan aan u midoowno sidii aan markaasi u dhisi lahayn jiilal caafimaad qaba sigaarna markaasi aan isticmaalin dhegaystayaal barnaamijka maalinta caalamiga ah ee ka hortagga tubaakadu wuxuu inoo muujinayaa in tubaakadu ay tahay halis dhab ah oo caafimaad dhaqaale ahaan iyo sidoo kale bulsho ahaanna saameyn ugu leh bulshada caalamka maalinka caalamiga ah ee ka hortagga tubaakada waa fursad aan ku xasuusanayno in nafteenna ay qiimo leedahay aan ku dadaalno in aan markaasi hijiilasha cusub ay ka badbaadaan dhibaatada ay leedahay tubaakada wacyigelin ha naga bilaabato ficilna ha noo raaco si looga badbaado dhibaatada caafimaad ee tubaakadu ay ku hayso bulshada barnaamijka oo marti badan ay igala qayb galayso waxaan marka hore soo dhoweynayaa maxamed naasir oo ka mid ah dhallinyarada horey u isticmaali jirtay tubaakada islamarkaana wakhtigan gebi ahaanba joojiyey isticmaalkeeda waxa uu markaasi sharaxayaa wakhtigii uu isticmaali jiray tubaakada hadda oo iska daayey iyo sidoo kale waxyaabihii uu dareemay wakhtigii uu markaasi waday joojinta isticmaalka tubaakada waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed naasir oo markaasi noo sharaxayay dhibaatooyinkii uu kala kulmay wakhtigii uu isticmaalayey iyo markii uu iska daayey waxyaabihii uu dareemay waa mahadsan tahay mawlid waan ku dhowahay waan kaga mahadcelinayaa barnaamijka maanta in aan ka qayb noqdo martida su-aasha aad i weydiisay ahayd maxaa maxaad ku bilowday sigaar cabista sigaar cabista waxaan bilaabay anigoo dhalinyaro ah wadaadeeduna ay aada u yar tahayba kaasoo aan muddo dhan isticmaalayay in dabcan aan isticmaalana cabista sigaarkana waxaa igu dhiirigeliyay ama aan sabab u ahaa in aan la jaan qaado saaxiibadii markaasi joogay dhalinyarada sidoo kale muddo dheer aan cabayay kadibna in aan iska joojiyana sigaarkii ugu dambeyn waa iska joojiyay taasoo ah in joojintii ay igu dhiiri gelisayba inaan dareemay caafimaad darro taasoo ah inaan tabar yareeyey xaaladdeeda caafimaad in aad u yaraatay nafsadeeda inay dabcan aada ugu adag tahay daal tiro badan iyo xaalad aan boqolkiiba boqol dhigi karo way ka duwan tahay xaaladihii hore neow waa maasan tahay caqabadda ugu weyneyd inaan joojiyo sigaarka waxay ahayd inaan la qabsaday ama dabcan jirkaygii in dabcan la qabsaday waxyaalo badan waa ku dhowaa mawlid waana mahadsan tahay sababaha dhalinyarada soomaaliyeed ee u bilaabaan cabista sigaarka waxaa isdhihi karaa way badan yihiin sidaas oo ay tahay haddana waxaa isku dayi doonaa dhowr qodob oo a isleeyahay way ugu muhiimsan yihiin inaad kasoo qaato qodobka koowaad haddii aad isdul istaajiyey wuxuu noqonayaa tijaabo ahaan dhalinyarada qaar marka ay bilaabayaan cabista sigaarka uma bilaabaan inay balwad ka dhigtaan balse waxay u bilaabaan tijaabo ahaan bal inay tijaabiyaan waxaan ku cusub markay isticmaalaan sida uu dareenkooda noqon doona iyo waxa ay kala kulmi doonaan dhammaan mawlid waan dhowahay waan idin salaamaya dhammaan bahda saxaafadda ee radio wamo wallahi tuwaakada dhanka sayniska ama muxuu ahaye xogaha caafimaadka laga hayo dhibaato aad u ba-an bay ku haysaa bulshada muxuu ahaye dadweynaha khaasatan muxuu ahay bulshadeena soomaaliyeed dhibaato fara badan oo aan lasoo koobi karin bay leedahay waa tahay dhibaatada iyada ah muxuu ahaye de kolleyta tuwaakada laftirkeeda kambaniyada soo saara oo muxuu ahaye hagaajiya ama muxuu ahaye warshadaha soo sameeya wacyigelinta laftirkooda way soo mariyeen oo soo raaciyeen haddii aad fiiriso baakidka sigaarka waxaa ku qoran ha isticmaalin tubaakada waxay waxyeelaysaa muxuu ahay sanbabada waa mahadsan tahay magacaygu waa isaaq bashiir cabdille waxaan ahay madaxa wacyigelinta iyo horumarinta caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland okay waa mahadsan tahay walaalkay aadan kaa madcelinaya radio wamo aadan kaga madcelinaya ka hortaga maxaa la jira isticmaalka tubaakada kaasoo dhibaato ku haysta caafimaadka dhallinyaradeena iyo dhammaan dadkeena weynba runtii ka wasaarad ahaan wasaarad kasta xarun walba oo caafimaad waxaa joogo team la dhahayo community health workers kuwaas oo ah shaqaalaha caafimaadka bulshada oo loo tababaray inay bulshadu kuwaas oo udhexeeya bulshada iyo caafimaadkii udhexeeya badanaa waxaana loo tababaray in ay gaarsiiyaan fariin walba oo ay wasaaraddu soo saarto oo ku saabsan caafimaadka iyo bulshada inkana wax walba oo kasoo dilaaca bulshadaas amisen waxaa la dhihi jira qof walba xanuunsan qarna jahran waa runtii tiam udhexeeya waana tiam u tababaran fariinta guud ee aan u marinayo hawada muwaadiniinta reer jubbaland anagoo ka duulaya badqabkooda caafimaad waxaan leeyahay cabista tubaakada amisen isticmaalkeedaaba runtii waa wuxuu dhibaato weyn u keenayaa caafimaadkiina wuxuu dhib ku yahay dhaqaalihiina wuxuu dhib ku yahay deegaankiina marka waxaan leeyahay faa'iido uma lahan caafimaadka iyo deegaankaba iyo nafsiinaba saa darteed waxaan leeyahay ka laga fogaado waa wax halis ah caruurteena uu degaan leeyahay waa mahadsantiina